الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل باب ما جاء وحي يمد بأباب يهين ida ltaqa alkhitaanaani labadii gudmo hadday kulmaan oo istaabtaan wajaba alquslu qabays baa waajibay almuraadu bilkhitaanaani khitaanu rajuli wa khifaadu lmara way marka macnaha baabku waxa weeye haddii uu jimaac dhaco ama dukhuulu lxashafati fi lfarj ilaaj hadduu dhaco bilaa inzaal qabays baa waajibay macnaa haddii ilaaj uu sameeyo qofku hadday doonaan biyaba ka imaanin qabays baa waajibay oo waxaa jiro yacni arrin jirtay awalu islaamka jirtay laakiin markii dambe la nasakhay oo ah inama almaau min almaa markay biyo kaa imaadaan base unbaa qabayska biyihiisu kugu waajibayaan ee haddayna biyo imaanin qabays ma waajibayo waa la nasakhay marka arrintaas oo xadiidkana ka dambeeyey ida ltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alqusl hadday labadii gudmaba kulmaan yacni ilaaj hadduu dhaco qabaysku wuu waajibayaa biyaha imaadamaya imaanin qaala abuu ciisa wuxuu yihi imaamu turmidi xadaanaa abuu muusa baa noo sheekeeyey maxamed ibnu muhanna xadaana alwaliid ibnu muslim can ilwsaaciy awsaaci buu ka wariyey can cabdiraxmaan bn lqaasim can abiihi can caa-ishata radia allahu canha qaalad waxay tihi idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaan hadday labada gudmo isdhaafaan jaawaza alkhitaanu gudmadii waa khitaanu rajuliba alkhitaana gabadha gudmadeediibuu dhaafay wey oo marka ilaajku uu suroobayo waa inuu gudmada uu dhaafade uu si fiican yani ilaaj u dhaco yacni dakarka intiisa hore xashafada la yidhaahdo waa inay gasho gudaha gasho wey faqad wajaba alquslu qabays baa waajibay facaltuhu ana warasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fakhtasalna umuna caaisha waxay leedahay facaltuhu aniga ayaa sameeyey ana aniga iyo warasuulullah sala allahu calayhi wasalam fakhtasalnaa waan qabaysanay marka qabays baa waajibay weye mar hadduu ilaaj dhaco way qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi wafi lbaabi can abi hurayrata wacabdillaahi bni camr waraafic bni khadiij qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa hanaadun xadaanaa wakiicun can sufyaan xadaanaa waxaa noo sheekeeyey hanaadun baa noo sheekeeyey xadaanaa wakiic baa noo sheekeeyey can sufyaan buu ka wariyey can caliy bni zayd can saciid bni musayab can caaisha qaalad waxay tihi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilahi wuxu yhi idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaan wajaba alquslu qabays baa waajib qaala abu ciisa imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidu caaisha xadiidun xasanu saxiix qaala wuxuu yihi imaamu tirmidi waqad ruwiya hada alxadiidu waa la wariyey can caaisha baa laga wariyey can caaishata baa laga wariyey can nabiyi sala allahu calayhi wasalam min gayri wajhin yani awjuh badan buu kusoo arooray riwaayaad badan oo isku lafdigan ah baa soo aroortay idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alquslu wahuwa qowlu akari ahlilcilmi weeye dadka ahlucilmiga akarkoodu qowlkoodu wey min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga asxaabtiisii minhum abubakrin baa abubakrin baa ka mida wa cumar wa cuhmaan wa caliy wa caaisha walfuqahaa min ataabiciin waman bacdahum midla sufyaan athawriyi washaaficiyi wa axmed wa isxaaq qaaluu waxay yidhahdeen ida ltaqa alkhitaanaani wajaba alqusl labadii gudma hadday kulmaan qabays baa waajibe wey baabu maa jaaa ana almaaa min almaa baabu maa jaaa wixii yimid buu u baab yahay ana almaaa biyihii min almaai bay ka ahaadeen yani biyaha qabaysku markay kugu waajibayaan ana almaaa maaulqusli wey biyaha qabayskoo kugu waajibayo min almaai bay ka imaadeen mini markay ka imaato wey oo maaga dambe waa minidii baa looga jeedaa marka waa waa xadiidkii markaa la nasakhay oo xadiidkaasaa dambeeyey uu hormariyey kan dambe marka waa mansuuq oo awalu islaamkiibaa ruqso ahaa jirtay qofku haddii uu yacni intuu yani sameeye jimac sameeye aan wax biyo ana ka imaanin duu qofku intuu ka degdego arrin ku timaado uu ka tago ama uu cajis ku dhaco oo dee biyoba ka imaan waayaan qabays ma waajibayni waagi hore rasuulku wuxuu yidhi waxaa qabays oo waajibaya ma jira inama almaau min almaa marka laakiin aakhirkii dambe waa la nasakhay arrintaas oo ama biyo ha imaadeen ama yayse imaanine mar haddii iilaaj dhaco ama jimaac dhaco qabayskii waa waajibaya qaala imaamu tirmidi wuxuu yidhi xadaanaa axmed binu maniic baa noo sheekeeyey xadaanaa cabdullaahi bnu mubaarak akhbaranaa yuunus bnu zaydin can zuhriyi buu ka wariyey can sahal bni sacd can ubay bni kacbin qaala wuxuu yidhi innamaa kaana almaau min almaa xadiidkaas ama xugunkaas innamaa kaana almaau biyihii min almaai unbay ka ahaadeen qabaysku markuu waajibayo waa markay biyo kaa imaadaan xukunkii ahaa ruqsatan ruqsad bay ahayd fii awaliislaam ubay ibnu kacab baa odhanaya saxaabiga ruqsadoo awalislaamkii la ruqseeyey bay ahayd leanna dadka islaamka ay markaa ku cusbaayo waxyaalo fadar badan oo loo fududeeyey baa jiro markii dambe markay diinta qaateen oo iimaankooda si fiican u degay loo sheegay xukunkii waajibka hawe arrintii hore markaa laga joojiyey marka waa ruqsad bay ahayd awalislaamkii ahayd uma nuhiya canha waa la joojiyey waa la reebay wey قال إمام الترمذي وحيد حدثنا أحمد بن منيع بن نوشك حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى وحيري هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك والنسخ وهكذا روى غير واحد سدى أميك وري غير واحد بوري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب كمد والرافع بن خديج والعمل على هذا camalkuna kaasuu ahaaday cinda akari ahli lcilmi dadka ahlicilmigaa saasay qabaan yani jumhuur culamaa ama yani ijmaaca islaamku saasuu ku guntamayaa w wax fardi oo yaroo aan maaratay ka baxa yani qiimo male w calaa annahu idaa jaamaca arajulu hadduu jimaaco imra'atahu xaaskiisa fi lfarji wajaba calayha alquslu qabays baa ku waajibayo wain lam yunzila labadooda wax biyo ama yuusan ka imaanin qaala imaamu tirmidi wuxuu yidhi xadaanaa caliy bnu xujrin baa noo sheekeeyey akhbaranaa shariik can abiljaxaab buu ka wariyey can cikramata can ibni cabaas qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu cabaas inama almaau min almaa fi lixtilaam almaau min almaa waa fi lixtilaamo waa markii aad yani janaabada ama markaad isku aad riyo aad wax ku arag ku riyooto ay saas biyuhu kaaga soo baxaan macnaheedu waxa weeye yacni inama almaau min almaa xukunku caam buu ahaa oo qofkii intuu galmo sameeyo aan biyo ka imaanin qabays ma ku waajibayna awalislaamka ruqsay ahayd waa la joojiyey soo maha cabdullahi bnu cabaas marka wuxuu leeyahay xukunkii wuxuu ku baaqi noqday ixtilaamka hadday ru'yo aada wax ku riyooto marka qabays uu kugu waajibayo waa markay biyuhu kaa soo baxaan laakiin haddaad ku riyooto jimaac ama adigoo wax samaynayo aad ku riyooto intan biyuhu kaasoo bixin baa soo toostay wax qabaysa kuu waajibi male shardi waa inay biyo soo baxaan ixtilaamka ixtilaamka oo yani jimaaca oo lagu riyoodo haddayna biyo soo bixin qabays ma waajibay biyo hadday soo baxaanna qabays baa waajibay marka xukunkii ahaa inama almaau min almaa wuxuu wuxuu ku shaqaynayaa oo ku baaqi noqday fi lixtilaam ru'yada ru'yada markii yani a wixii kii kaleeto oo xukunkii kaleeto waa la nasakhay waa la nasakhay oo ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alqus xadiidkaasaa nasakhay qaala abu ciisa imaamu tirmidi wuxuu yihi samictu ljaaruud baan maqlay yaquul asagoo samictu wakiican baan maqlay yaquul lam najid hada alxadiida ilaa cinda shariik qaala abu ciisa wuxuu yihi wa abuljaxaaf ismuhu daawuud ibnu abi cawf daawuud ibnu abi cawf wayurwa can sufyaan athawriy ويروي ووري عن سفيان الثوري بن قال حر حدثنا ابو الجحاف وكان مرضيا من لغا راديها ويو يعني حديث كيس لا قادنيه وي قال ابو عيسى وحير وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير وطلحه وابي بن وابي ايوب وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الماء من الماء حكمك لنا صغير ويد يعني حكم ثابت بوها مركه هره حديث صحيح اكو سو ارورتي لكن والله نسخي ويد baabu maa jaaa fii man yastayqidu fa yaraa balalan walaa yadkuru ixtilaaman qofkii uu soo toosay hurdu ka soo kacay wax ixtilaam aho ru'yo inuu ku riyooday yani jimaaca waxaasuu ku riyoodayna ma garan ma xusuusno qoyaanna wuu isku arkay dharkiisii iyo gogashiisii buu qoyaan ku arkaya haddii uu yani fiiriyena wax ru'yo aho ixtilaam aho uu garanayaa ma jiro dee hurdada unbaa kolley ka qaalib noqotee qofku markuu yani aada u daalo man uu safar galo ama camal badan uu qabto uu daalan yahay waa laga yaabaa inay iska yani biyaha jiifka wax kaga soo baxaan marka qofku hadduu qoyaan arko wax ixtilaamana uusa xusuusnayn muxuu noqonaya xukunkiisa qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa axmed binu maniic baa noo sheekaya xadaanaa xamaad ibnu khaalid alkhayaad can cabdillaahi bni cumar buu ka wariyey huwa alcumariyu weeye can cubaydillaahi bni cumar can ilqaasim bni muxamed can caaisha qaalad waxay tihi su-ila rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxaa la weydiiye oo la su-aalay can irajuli nin yajidu lbalala qoyaan arkayo walaa yadkuru ixtilaaman ixtilaamna ma xusuusno yani inuu riyooday oo saas yani ku riyooday jimaac ku riyooday ma xusuusno qoyaanna wuu arkay qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam yaktasil wuu qabaysanaya biy meesha uu ku jiifay qoyaankan ku yaala asagu bay ka soo baxeen biyahani wuu qabaysanaya qoyaanka la sheegayena qoyaan oo dhan ma ahe waa qoyaan oo mini wey yani oma eko qoyaanka kale oma eko biyo kugu daatay iyo wax kale oo yimid iyo oma ekadinina way ka duwan tahay haddii marka maradaadi ama gogashaadii aad ku aragto qoyaan mini ay leedahay mini calaamad bay leedahay oo dee markay agigto way yar adkaanaysaa oo dee marka horeba yani oma eko biyaha kale haddii qoyaan mini la arko ruyana uusan xusuusnayn cidna maradiisaan uu ku jiifay iyo gogashiisaan oogama hoos marine wuu qabaysanaya isagoo bay ka timid biyo hadday soo baxaanna walow soo jeed ba ha kusoo baxeen bir hadday biyo yimaadaan qabays baa waajibi oo qofka isagoo soo jeeda hadda intuu xoogaa yaro fifikira un oo shaawadiisa kacday ama waxbuu arkay markaas shaawadiisa kacday saa biyo uga imaadeen qabays buu ku waajibaya mar hadday minadu timaado qabays baa waajiba nadarada keliya laga yaaba dadka qaar inay kaga timaado oo cawro iyo waxbaa jirkooda ku dhacay yani ishooda ku dhacday shaawadiisi baa zaa-ideyd way kacday markaas saa kaga timid uu ku waajibaya qofs wacan irajuli baa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa la weydiiyey yaraa arkay annahu qad ixtamala qad ixtalama walam yajid balalan nin riyooday oo jimaac ku riyooday wax biyo ka soo baxayna mu arag qaala wuxuu nabigu laa qusla calayh wax qabaysoo dushiisa ma jiro qaalad umu salama umu salama gabadha la yidhahdaa waxay tihi yaa rasuul allah hal cala almar'ati taraa daalika quslun hadda nin unbaa la weydiiyey marka hore labada su-aaloodba nin unbay ahaayeen marka rasuulka la weydiinayay nin qoyaan arkay oo ixtiraamna aan xusuusnayn qabiis baa ku waajibi nin ku riyo riyooday oo ijmaac ku riyooday oo wax biyo aana ka soo bixin qabiis kuma waajibin marka gabdhihiina ka waran bay ti rasuulka ilaahay hal cala almar'ati taraa daalika quslun gabadha hadday ayadu jimaac ku riyooto qabiis ma ku waajibaya qaala wuxuu ihi nacam waa hadday biyuhu ka soo baxaan dee idaa ra'at ilmaa riwaayada riwaayada kale saas ahayd nacam idaa ra'at ilmaa way riyootay jimaac bay ku riyootay ama mucaamalo iyo ku riyootay ninkii la mucaamalayso hadday markaa biyo ka soo baxaan qabays baa ku waajibaya haddayna biyo ka soo bixinna waxba kuma waajibinayaan ina nisaaa haweenku shaqaa'iqu rijaal ragga unbaa laga jeexay yani raggay la mid yihiin raggay la mid yihiin qaala abu ciisa wuxuu yidhi wainamaa rawaa hada alxadiid cabdullaahi bn cumar can cubaydillaahi bni cumar xadiiu caaisha fi rajuli xadiiu caaisha fi rajuli yajidu lbalala walaa yadkuru ixtilaaman وcبdاللhi بن cمر ضcفه يحyى بن سعيid min qibل xفdihi في الxadيiث وهuو qwl غayr waaxidi min أhل الcilm min أصxaabi النabiي slى الlه علي sلم وتaabiciina ida stayqada الrajulu fara'aa bilatan ninku wuu soo toosay qoyaan buu arkay أnnahu yqtasil wuu qabaysan wahuwa qowlu sufyaan athawriy وaxmed وqaala bacdu ahli اlcilmi waxay yidhahdeen min ataabiciina idaa inamaa yajibu calayhi اlquslu qabays baa ku waajibayo idaa kaanat ilbilatu qoyaanku hadduu yahay bilata nutfatinde qoyaanku waa hadduu mino yahay wy marka hadday biyo ku daateen qabaysku ma waajibaya ama qoyaan kale uu yimid wahuwa qowlu shaaficiyi wey wa isxaaq waidaa ra'aa ixtilaaman hadduu arko ixtilaam buu ku riyooday walam yara billatan wax qoyaanana yani waxba kama soo bixin qoyaan muuse arag falaa qusla calayh cinda caamati ahli اlcilm de ru'yada keligeed oo jimaaca aad ku riyooto ama galmada aad ku riyooto keligeed ma qabayska ma waajibise waxa qabayska waajibaya waa inay biyo soo baxaan markay riyada tahay w markay soo jeedka tahayna qofka hadduu galmo sameeyo biyaha soo bixin ama iyo soo bixin qabaysku waajibaya yani weliba galmadu dee galma xataa jimaac taam ama shardi ma aha yani dhakarka iyo waa inay farjiga isgalaan un hadduu doonayo intishaar balahaanin baalka asagoo iska jiifo baa dil doona la geliya gacanta baa lagu geliya dil rabo wuu waajibaya qabaysku xataa ninku asagoo shaqal ku lahayn oo iska jiifo haddii xataa gabadha iyadu isgelisa waa gabajo qabayskii labadoodiba waa ku waajibaya labadoodiba qabayska waa ku waajibaya mar haddii gelitaanba la helo dukuulu lxashafati fi lfarj hadiiba la helo qabaysku waajibaya baabu maa jaaa fi lmaniyi wlmadiy minida iyo madida xukunkoodii mini waa midda qabayska waajibisade madi waa yani qabays ma waajibiso waa nijaaso laakiin meesha kaa gaartona waa iska dhaqaysa weysada way jebinaysaa meeshay kaa gaartana waa iska dhaqaysa qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa maxamed ibnu camr ayaa noo sheekeeyey asawaaq albalkiyu xadaanaa hushaym can yaziid ibni abi ziyaad buu ka wariyey qaala wuxuu yihi xadaanaa maxmuud ibnu qaylaan xadaanaa xusayn aljucfiy can zaa-idata buu ka wariyey can yaziid ibni abi ziyaad can cabdiraxmaan bin abi leyla can caliyin buu ka wariyey qaala wuxuu yihi caliy bnu abi aalib sa'altu nabiya nabiga ayaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can ilmadiy madida ayaan weydiiyey nabiga madida waa maxay madida waa wax markay qofka shahwadiisu kacdo oo dakarku intishaaro shahwadiisu kacdo biyaha yare jilicsan markuu cabaar dakarku taagnaado ama cabaar shahwadiisu kacdo wax yare dhareerka ee ka imaanayaa madi la yidhaahdo taas xukunkeedu muxuu yahay faqaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam min almadiyi alwuduu wa min almaniyi algusl madidaas yare yani markuu dakarku intishaaro iska soo baxayso taa waa laga weysaysanaya macnaheedu waxa wey waa nijaaso weysadii way kaa jebin haddaad weyse qabto weysadii way kaa jebini waa inaad istijooto dharka ama meel badankaa ka mid hadday gaartana waa inaad iska dhaqdo waana ka weysaysanaysa wa min almaniyi algusl minidana qabays baa ka waajiba minidu waa daahir haddaan wax kaloo nijaasaa ku darmanin minidu waa daahir qabays unbay waajibisaa ayadu dharka hadday gaarto xataa dhaqitaankeedu waxba waajib maaha w in suuradeeda waxoogaa la iska qarinayo mooyaane leanna suuradeedaa la dhibsadaa qofka yani mini dharkiisu mini ku dhedhegantaha ama ka cadcaddahay xoogaa waa laga xishoonaya soo ma marka waa waa laakiin waa iska daahir waa candhuuftoo kale o qaala wuxuu yihi imaamu tirmidi wafi lbaabi can ilmiqdaad bni aswad wa ubay bni kacb qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya can caliy bni abi aalibin can nabiy sala allahu alay slm min hayri wajhin oo dhowr yani riwaaya looga warinaya riwaayadka qaar waxaa kusoo aroortay amartu miqdaad ibn wuxuu yihi caliy bni abi aalib radi allahu canhu wuxuu yihi yani waxaan kala kulmi jiray madida ayaan dhibaato kala kulmay marka miqdaad ibni aswad baan amray nabiga inuu weydiiyo anigu waan ka xishooday inaan nabiga su-aalo leanna nabiga gabadhiisii buu qabay sooma faadima binti rasuulillah sala allahu calay slm marka waxyaalaha ku tacalluqayo waxaas ku tacalluqo inaan weydiiyo nabigaan ka xishoodayo miqdaad ibni aswad baan irabu yidhi nabiga weydiiy marka isagaa su-aalay marka wuxuu yidhi min almadiyi alwuduu'u wa min almaniyi alqusl waa laga waa laga weysaysanaya meeshay gaa gaartayna waa iska dhaqaysaa wa min almaniyi alqusl waxay ku kala duwan yihiin minida midida minida iyo madidu medi iyo wadi iyo mini saddexdaas ay minidu calaamaad bay leedahay lagu garto way kuwa kale kaga duwanta minidu markay soo baxayso tadafuq bay samaysaa min maain daafiqin baa ilaah yidho minidu way boodaa dhag dhag bay tidhaahdaa si caadi ah un iskagama soo baxdo sida kaadidoo kaleeto iskagama soo baxdee yacni way boodaa minidu midda kale tala- taladud bay leedahay wax kaloo dhan ka duwan marka ay soo xaaladda ay soo baxayso macaan bay leedahay way kaga duwan kuwa kale marka calaamaadkaasaa lagu gartaa markay angegto sida ukunto kale usoo urtaa markay qoyan tahay sida ubaxoo kale geedaha ubaxoodoo kale ayay usoo uraysaa marka waxa calaamaadkaa le waa mini qabays bay waajibinaysaa madida iyo wadiduna madi iyo wadi waa wax iska soo baxayo waxa wadidu waa waxaa soo baxaya markuu dakarku intishaaro markuu kaco wey shahwadaada markay kacdo qofku markuu mulaacabo sameeyo ama uu yani taataas ama yani wax ku fikiro ama ishiisa wax ku dhacaan ama markaasay soo baxdaa Ah. marxaba madida kale yani waa weditaas madiib mid la yidhahdaa jirta ayaduna way caddahay minida suurada oga eg tahay laakiin iyadu ma laha calaamaadkan kale boodboodka iyo calaamada lagu garanaya ma laha qofku markuu wax culus qaado ayay soo baxdaa ama ama kaadida gadaasheeday soo baxdaa markuu kaadi kadib hadduu qofku isku arko wax yaroo cadow ka soo baxay bacda albawl bay soo baxdaa ama wax culus markuu qaado qofku yaa laga yaaba in wax yaroo cad ka soo baxa waxaas yani wuu iska dhaqayaa wuu ka istijoonayaa oo marka ee, wuu iska ka- yani wuu ka weysaysanayaa mooyaane qab- qabiis ma waajibinayso wa huwa qowlu caamati ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam wataabiciina waman bacdahum wabihi yaqulu sufyaanu thawriy washaaficiy waaxmed waisxaaq baabu maa jaa fi lmadiyi yusiibu thawba in laga weysaysanayo weysada ay jebinayso yaan hadda xadiita hore kusoo marnay mar hadday weysadii jebisay oo laga istijooday waade nijaasade dharka hadday kaa gaartana meeshay kaa gaarta waa iska dhaqaysa qaala imaamu tirmidi wuxuu ihi xadaanaa hanaad baa noo sheegay xadaanaa cabdatu can maxamed bin isxaaq buu ka wariyey can saciid ibnu cubayd huwa ibnu sabaaq weeye can abihi buu ka wariyey can sahal ibni xunayfin qaala wuxuu ihi kuntu alqaa waxaan ahaaday sahal bin xunayf baa odhanaya kuntu waxaan ahaaday alqaa mid kala kulmo min almadiyi madida shidatan iyo wacnaa'an baan kala kulmay fakuntu waxaan ahaaday uksiru minhu lqusla mar alle markii yani xoogaa shaawadeeda intay kacdo biyahaas yar iga soo baxaanba mar kasta waan ka qabaysan jiray fadakartu dalika lirasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaan u sheegay wasa'altuhu canhu waan weydiiyey faqaala wuxuu yihi nabigu inamaa yujzi'uka ee yakfiika waxa ku kaafinaya min dalika waxa yare kaa soo baxayo alwudu'u ka weysaysa un dee intaad istijoogto iska weysayso faqultu waxaan yaa rasuul allah kayfa bimaa yusiibu sawbii minhu haddii uu dharka iga gaara ka waran qaala wuxuu yihi nabigu yakfiika an ta'khuda kafan min maa fatandaxa bihi thawbak xaysu taraa annahu asaaba minhu biyaad soo qaadaysaa meesha aad u malaynaysay inuu gaaro ayaad biyaha saa ugu shubaysaa bas intaasaa kugu filan intaasaa kugu filan haddii si fiican loo yaqiiniyo oo meel uu kaa gaaray aad aragto waad dhaqaysaa laakiin yani waxbaad dareentay inuu kaa soo baxay wadi inay kaa soo baxday baad dareentay madi inay kaa soo baxday marada inuu kaa gaaray baad ka shakisay meesha aad ka shakinaysay baad biyo saa ugu shubay khalaas intaasaa ku filan Mm, oo meesha aad ka shakisa wey Ah. yakfiika waxaa ku kaafinaya an ta'khuda kafan min maa wax yaroo biyahaad qaadaysaa fatandaxu bihi thawbaka maradaadaad sidaa ugu shubaysaa xaysu meeshii tara aad u malaynaysa annahu asaaba minhu inuu gaaray wey biyo basaa ugu shubaysa khalaas Ah. ama nigiskii iyo waxaad qabtay baa meeshii ku aadanayd unbaad saxa xogay biyo saa u maraysa qaala abu ciisa wuxuu yidhi هذا حديث حسن صحيح ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا وقد اختلف أهل العلم يسبق خلافهم في المذي يصيب الثوبة فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وإلا النقو لا يجزئ مكة مقبديسو إلا الغسل ونقتان ميان وهو قول الشافعي وهدل يقيني وماشي وقاري وإلا النقو وإسحاق وقال بعضهم حين يجزئه النضح بها تسأل لوشه وكفي لنده وقال أحمد وحيري arjuu waxaan rajaynayaa an yujziyahu nadxu bilmaa biyo haddii lagu shubo inay ku filan tahay yani rashiga uu macna biyo lagu shubay maca alqalaba yani waa ku filan tahay imaam axmed saasuu leeyay maadaama xadiidka kusoo arortay la idlaaqay baabu maa jaa fi lmaniyi yusiibu thawba minida hadday marada gaarto ka waranayd minidii qabiiska waajibinaysay ayadu hadday dharka gaarto qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa hanaad baa noo sheekeeyey xadaanaa abu mucaawiya can ilacmash buu ka wariyey can ibraahim can ham- can hamaam bin alxaaris buu ka wariyey qaala wuxuu yidhi daafa caaishata dayfun daafa waxaa u soo martiyey caaishata umuna caaisha dayfun ay nasala calayha dayfun martibaa kusoo yaa- nin marti ayaa usoo martiyey fa amarad lahu waxay u amartay bimilxafatin safraa go cad ayay u amartay Ah, safrahana xoogaa markay layloonka midda layloonkaha la yidhahdo waxyar kareem kareemka loonkeedu u egyahay marka maro dhaqan oo dee maro cusub oo dee yaa uu ani aan la dhaqin ayay markaa loogu meeshii loo loo diyaariyey firaashkii ayaa tira ugu gogla laanna martida waa la ikraamaya fa naama fiiha wuu ku seexday faxtalama habeenkiibuu isku janaabay ninkii martida marxaban markii dee isku janaabay maradii oo dheg dheg loo arkay meeshii dee waxbaa gaaray ilaa maradii fastaxyaa wuu xishooday an yursila biha ilayha inuu u diro oo go-i umra caaisha loo geeyo wa bihaa aharu lixtilaam iyadoo ka muuqato aaminadii gaartay faqamasahaa filma biyuu geliyo uma arsala bihaa wuu u diray faqaalat caaishatu waxay tihi way fahamtay markaa lima afsada calaynaa sababana marada muxuu nooga hadlayay marada inuu naga hadlay marada cusbaydu biyaha muxuu u geliyay inamaa kaana yakfii marka maradan hadda dhibaato weyna kuma sii haysee xukunkay u cadaynaysaa dadka miradu inay daahir tahay inamaa kaana yakfiihi waxaa kaafin lahaa an yafrukahu biasaabicihi meesha minidu ay gaarto markay qalasho inuu sidaa uga jijibiyo cididiisa uga xogo oo waxaan ka muuqanay uu yaro baabi'iyo mas wa rubamaa faragtuhu minidaas inaan xogaa laga yaabaa inaan xogo oon ciddida ku xogo min thawbi min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga maradiisaan ka xogi jiray biasaabici farahaygaan ku xogay mararka qaarkood marada nabiga calay sl meelaha ay minidu ka gaardo yaa sidaasaan u xogeeya marka ciddidaasaa u jijabinaya marka caadiiskan marka nabigu waa marada kusoo tukanaya masaajidku aada mararka qaarkoodna biyo yar baa saas uga marin jirayoo marka ayadoo qoqoyaanka uu ka muuqdo ayuu marka masaajidka iskala aadi jiray qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiidun xasanun saxiix marka minidu inay daahir tahay buu xadiiska cadinaya وهو qول غyr واحد من أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم saasay qabaan جمهوuر الcلماء saasay qabaan صحaabadii والتaaبعيiن ومن بعdهم من الفقهاء مثل سفyان الثوري وشhاaفعي وأحمد وإسحاq qالو waxay hahdeen في المني minidii يuصيibu ثوبa marada gaarayso يجزئhu waxaa ku filan alفrku in la xogo وin lm يqsل yaan ba la dhaqin وhkda ruwiya can mansuur can ibraahim baa laga wari can hama bn xarid can caaishata mila riwaayat acmash warawa abulmacshar wuxuu wariyay hada xadiida can ibraahim buu ka wari can aswad can caaisha waxadiidu acmash asaxu riwaayada hore saxiixa baabu gasli lmaniyi min athawb ayadoo laga dhaqayana dhaqitaankaasna dee suuradeeda unbaa lagu qarinaya oo lan suuradeedaa la koosanaya waa sida yani khaakadoo kale camal waa shay iska daahira laakiin yani waa mustaqdar wey xoogaa in dharkii kaaga dhegan meel kaa gaarta ku taallo waa mustaqdar waa la dhibsanaya waana iska daahir de marka saasoo kale weeye miniduna waa mus waa daahir laakiin waa mustaqdaro inay maradii ka muuqato yaa xoogaa la dhibsanaya marka haddii laga dhaqana su bidhaanteeda unbaa la qarinaya umas qaala imaamu tirmidi wuxu xadathana axmed binu maniic baa noo sheegaya qala wuxu xadathana abu mucaawiya can camar ibnu maymuun buu ka wari binu mihraan can sulaymaan binu yasaar can caaisha annaha qasalat waxay dhaqday maniyan mani ayay dhaqday min thawbi rasuuli laahi sal اlahu alay nabiga manisa ka dhaqday qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiidu xasanu saxiix wafi lbaabi can ibni cabaas baa laga wariyay xadiidu caaisha annaha qasalad maniyan min thawbi rasuuli lahi sala allahu alay slam laysa bimukhaalifin ma aha lixadiidi lfarq xadiidkii horna ayadun baa laga warinaya oo waxa ku filan uu yahay inay sida u xogo un isma khilaafayaan liannahu wain kaana alfarqu yujziu xogitaanku haba ku filnaadee faqad yustaxabu lirajuli allaa yuraa inaan la arkin baa fiican calaa sawbihi aharo xoogaa inuu bidhaanteeda iska qariya fiican qaala bnu cabaas wuxuu yidhi almaniyu bimansilati lmukhaad almaniyu minidu bimansilati lmukhaad khaakhaduu la mid yahay candhuufta fa amidhu canka iska zuuli un walow biidkhiratin geedka idkhirka la yidhahdo aad ku xogtid idkhir waa geedka waa geedka riiraha la yidhahdo idkhirka loo isticmaala riiro geed waxaa la yidhahdaa dadka qaarna reexaan bay yidhahdaane geedka yaree subag subaga lagu shiilo marka la shiilayo dadka reemiga yaqaane geed yar yar udgoono subaga markii la shiilayo burcadka markii la shiilayo geedkaa lagu daraa marka xoogaa subagu hadha udginaya soo ma reexaan bay dadka qaar dhahaan riirana waa la yidhahda laakiin anagu riiraan dhahna riirahaas waa idkhir wey idkhir waa geed yaryar wey marka geedkaas macaleentiisa ama intaa saa qaata sidaa ku dhahdide waxun ku zuuli bidhaantiisa un bidhaanteeda un qari wax nijaaso ay tahay ma jire bidhaanteeda un iska qari fa amidu canka walow biidkhirate baabu maa jaa-a fi ljunubi yanaamu qabla an yaktasil qofka janaabada qabo isagoon qabaysana wuu iska seexan karaa laakiin sunnada waxaa wey inuu weysaysto haddaad rabti inaad hadda qabaysanin inaad iska seexatan rabto hadhow aroortii aad qabaysato iska weysaysa markaa iska seexo lianna wuduu waa axadu yani yani duhuureyn bas haddii un qofku markaa iska seexdana waa iska jaa-is un wey way iska bannaan tahay wey qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa hanaadun baa noo sheegaya xadaanaa abu bakr ibnu cayaash can ilacmash buu ka wariyay can abi isxaaq can ilaswad can caaisha qaalad waxay tihi kaana rasuulullah rasuulka ilahi wuxuu sala allahu calayhi wasalam yanaamu mid iska seexdo wa huwa junubun walaa yamasu maa-an biyana muun taaban wuu iska seexanaya marka aroorti buu qabaysanayo qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa hanaad baa noo sheegaya xadaanaa wakiic can sufyaan buu ka wariyay can abi isxaaq naxwahu قال أبو عيسى وحيري وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد من من الأسود عن الأسود بكوري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام وويسيسن جري النبي مركا قارك مركا أنت بدن هذول ربعين نسق بيسن وويسيسن جري مركا وسيحن جري وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة يوري والثوري وغير واحد ويروون أن هذا غلط من أبي إسحاق أبي إسحاق يعني isagoon biyaha taabanin buu iska seexanaydaas yani waxay ahayd inuu weys weyseysan jirnaba sida caadada saas ahayd markuu rabo inuusan qabaysana uu weyseysanayo hadduuna markaa xataa qofku weyseysanino markaa iskaba seexdana waa iska jaa-isun weeye wuu iska seexan karaa baabu maa jaa-a fi lwuduu'i liljunubi idaa araada an yanaama laakin w qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi qofkii yani janaabada qabay wuu weyseysanayaa hadduu raba asagoo janaabo qabay inuu iska seexdo uuna qabaysanin oo qabayska dib u dhigto ويسيسنيا قال الإمام الترمذي وحجري حدثنا وحنوشك محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أبو كوري عن نافع عن ابن عمر عن عمر أبو كوري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيد عمر بن نبي وحو ويدي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا متكينا مسيحنا والحال هو جنوب أسغى جنابة قبو وهو جنوب قفك أسغى جنابة قبو من أنك نغمي ذا وذلك المؤمنين تها ma seexan karaa asagoo janaabo qaba qaal wuxuu nabigu nacam idaa tawada'a hadduu weysaysto wuu iska weysaysanayaa markaa wuu seexanaya قال إمام الترمذي وحير وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة قال أبو عيسى وحير حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح وهو قول وهو قول غير واحد ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا حين إذا أراد الجنب ننك جنابة قوي هدو دون أن ينام إنه صحده توضأوا ويسيسنيا قبل أن ينام إنه صحده باب ما جاء في مصافحة الجنب قفك جنابة قبو مسلامي كرتا بس سلامي كرتا حمو قبه آه qaala imaam waa iska daahir qofku dee qabaysunbaa waajib ku amooyaane waa iska daahir wey qaala imaamu tirmidi wuxuu yidhi xadaanaa isxaaq baa noo sheekeeyey ibnu mansuurin xadaanaa yaxya bnu saciidin alqadaan xadaanaa xumayd adawiil can bakr bni cabdillaahi almusaniy buu ka wariyay can abi raaficin can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam laqiyahu walxaal huwa junubun abuu hureyre oo janaabo qabo isagoon qabaysanin buu banaanka usoo baxay magaalada marka wada uu marayay unbuu rasuulku ka hor imaaday rasuulkaa la kulmay laqiyahu wahuwa junubun abu hurayru nabigu la kulmay wahuwa junubun qaala wuxuu yidhi abu hurayre fanbaj fanbajastu fanbajastu ay fankhanastu waan gabaday markaa nabigu isha halkeen wadadu soo marayo xagga ishaanadi baa isku dhacday markaan is aragnay yaan ka gabaday nabigu macnaheedu waxa weye fankhanastu waan u gooye wy meel buu ka laabmay ha waan u gooye marka waan markiiba waan laabtay xaafaddii baan ku laabtay oo faktasaltu waan soo qabaystay uma ji'tu markaasaa nabiga u yimid fa qaala wuxuu yidhi ayna kunt xageed aad ow ayna dahabta inteed aad waataan ku arkayeeda qultu waxaan idhi innii kuntu junuban janaabaan qabay marka waxaan diiday anoo janaabo qaba inaan kula fadhiisto ama aan ku salaamo ama aan agjoogo anoo janaabo qabo qaala wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam ina almuslima laa yanjus qofka muslimka ah ma nijaasoobo waa iska daahir riwaayada kale maxaa ku sugnaa subxaana allahi ina almu'mina laa yanjus qofka muminka waa iska daahir dee minidaana waa iska daahir minidu waa daahir marka قال وحو يري إمام الترمذي وفي الباب عن حذيفة وابن عباس قال أبو عيسى وحو حديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنوب حديث حسن صحيح وقد رخص وحو الرقصي غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنوب قفك جنابة قبل إلا مصافحين كرة يعني إلا سلام كرة المسافحة يعني يعني باليد gacanta in lagu salaami karo walam yarow umaysa arkin bicaraqiljunubi qofka janaabada qaba hatuu xataa dhididsan yahay walxaa-idi gabadha dhiigga qabtay ba-san wax dhibaataa ma leh gabadha dhiigga qabta iyo qof yacni janaabo qaba iyo haddii aada salaamto hadday xataa dhididsan yihiin oo waqti kulay la yahay wax dhibaataa ma leh wa macnaa qowlihi fankanastu yacni tanaxaytu canhu waan ka waan ka dheeraaday waan ka yacni waan ka dhuuntay wey baabu maa jaa fi lmar'ati taraa fi lmanaami mila maa yara rajul gabadho hadday riyooto oo iyada nafteeda ku riyooto jimaac iyo waxaas ku riyooto xukunkeedu muxuu noqonayaa yani maqabays baa ku waajibayo mise waa hadday biyo kasoo baxan sida riwaayada hore kusoo marayna qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadaanaa ibnu abi cumara baa noo warramay xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can hishaam ibni curwa buu ka wariyay can abiihi can zaynaba binti abi salama zaynaba binta abi salama ayuu ka wariyay can ummi salama bay ka warisay qaalad waxay tihi jaa-ad ummu sulaym ummu sulaym gabadhii la odhan jiray waa ummu anas binu maalig wey anas binu maalig hooyadii jaa-ad waxaa timid ummu sulaymin ibnatu milxaan ummu sulaym bintu milxaan baa la odhan jiray ila nabiyi nabigay u timid sala allahu calayhi wasalam faqaala waxay tihi yaa rasuula allah ina allaha ilaahay laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama tagay wuu caddeeyaaye fahal cala almar'ati yacni quslan idaa hiya ra'at fi lmanaami midla maa yara rajul ilaahay xaqa wuu caddeeyaa oo kama tagee gabadha ama qofka dumarka ah qabays ma ku waajibay fahal cala almar'ati quslan tacnii quslan bay ujeedaa qabays ma ku waajibay idaa hiya iyadu ra'at hadday aragto fi lmanaami hurdada midla maa yara rajul hadday ixtilaam hadday ixtilaam yacni jimac bay ku riyoota qaala wuxuu yihi nabigu nacam idaa hiya ra'at ilmaa idaa hiya iyadu ra'at ilmaa biyo hadday aragto faltaqtasil ha qabaysato qaalad umu salama waxay tihi qultu waxaan idhi umu salamo markaa zawjadii nabiga aha la fadhido oo nabigu guriga umu salamo joogaa guriga yani beyt umu salama wey waxay ku su-aalayso marka nabiga calay slam agtiisa waxaa joogta umu salama zawjadiisii qultu waxaan idhi bay tihi lahaa umu sulaym baa waxaanu idhi fadaxti nisaaa yaa umu sulaym na haweenkii waad ceebaysay naga amsa gabadha hadday riyooto oo biyo kasoo baxaan iyo waxaan aad sheegsheegayso waayahay fadaxti nisaaa yaa umu sulaym haweenkii waad ceebaysay waxyaalaha inta badan ay haweenku qariyaan weyadee id xakaynti waxaad sheegtay canhunna maa yadullu calaa kasrati shahwatihinna w saasay macnaa ola jeedaa marka waxyaalaha sida badan oo sida qaalibka ana arrimahaasoo kale way diidaan waa dumarku waxay yidhahdaan biyo nagama soo baxaan marka de jimaacan iyo waxaan un galmadan yani inuu qabaysku un ku waajibo ama dhiiggan xaylkii waxyaalahaas booge de waxay ayuu aaminsan yihiin ina maaragtay marxaba marka shahwa ilaahay ku abuuray sida yani biyaha ragga uleeyihiin bay iyaguna uleeyihiin marka hadday biyaha soo baxaan qabays baa waajibay qaala abu ciisa imaamu tirmidi wuxuu yihi hada xadiidun xasanu saxiix wa huwa qowlu caamati lfuqahaa fuqahada caamkoodu siday qabaan weeye ana almar'ata idaa ra'at fi lmanaam gabadhu hadday hurdada wax ku arday midla maa yara rajulu hadday aragto oy ku riyooto jimaac oo fa anzalad ay minidajto biyo ay ka imaadaan ana calayha alquslu qabays baa ku waajibay wa bihi yaquulu sufyaanu thawriy wa shaaficiy sidaasay qabaan yani mar hadday biyo soo baxaan qabays baa ku waajibay qaala imaamu tirmidi wuxuu yidhi fi lbaabi can ummi sulaymin wa khawlata yaa laga wari binta xakiin wa caaisha wa anasin wey baabu maa jaa fi rajuli yastadfiu bilmar'ati bacda alqusli baabu maa jaa fi rajuli wixii ku yimid yastadfiu isku kululaynaya bilmar'ati xaaskiisiiba isku kululaya bacda alqusli markuu soo qabaystay xoogaa dhaxan baa yaro jirto gabadhii weli maysa qabaysanaa iyadu marka sidii bay gogasha ugu jirtaa gogasha markaad ku jirtana oo sarirta ku jirtana jirka wuu kulliyaa soo ma waad soo qabaysatay shukumaankaagi waxbaad isku soo angajisay xaaskii baad garab seexatay markaasaa isku dhijisay si aad xoogaa kulayl oga hesho kulayl baad ka raadinaysaa waa isku kululayn kartaa waa isku kululayn kartaa qaala imaamu tirmidi wuxuu ihi xadaanaa hanaadun baa noo sheekeeyey xadaanaa wakiic can xuraysin can shacbiy can masruuq buu ka wariyay can caaishata qaalad waxay tihi rubamaa iqtasala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu inuu qabaystaa laga yaabaa min aljanaabati uma jaa-a uu yimaado oo fastadfa'na fastadfa'a bi intuu yimaado fastadbaca bi inuu isku kay kululeeyo Istis- istisfaa waxaa la yidhaha markaas ku kulule uma jaa intuu yimaado fastadfa'a bi uu markaa aniga isku kay kululeeyaa laga yaabaa oo qofka xibin xibnihiisa ama jirkiisa meel ka midta soo qaado inaad sidaa isku tiraahdo oo is- jirkaaga aad saarto weeye marka fadamamtuhu ilaya markaa nabiga saasaan usoo dumaya maadaama isku kay kululaynaya saasaan usoo qabanaya walam aktasil markaana weli maana qabaysan De gabadhii oon qabaysanin oo janaabo qabta ama wax qabta haddaad iska jirkeedii taabato dee waxba maaha markaas Mm. qaala abu ciisa wuxuu yihi hada xadiidu laysa biisnaadihi ba'sun sanadkiisa wax dhiba kuma jira xadiidka wahuwa qowlu gayri waaxidin min ahli lcilmi wey min asxaabi nabiy sal ly slam wataabiciina ana arajula ida iqtasala falaa ba'sa bian yastadfi- bian yastadfi'a inuu isku kulleeyo biimra'ati xaaskiisa wayanaama macaha uu la seexdo iska garab seexdo oo isku dhe- isku kulleeyo qabla an takhtasila intayna ayadu qabaysan almar'atu wabihi yaquulu sufyaanu thawriyu washaaficiyu waaxmed waisxaaq baabu maa jaa fi tayamumi liljunubi ida lam yajid ilmaa qofku hadduu biyo waayo dee wuu iska yani wuu tayamumaya wuu booraysanaya qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadathana maxamed binu bashaari baa noo sheegay wa maxamed binu qaylaan qaala wuxuu yihi xadathana abu axmed azubayriyu xadathana sufyaan can khaalid alxadaab buu ka wariyay can abi qilaaba can camr ibnu yani bujdaana buu ka wariyay can abi dar ana rasuul llahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yihi ina saciida ayiba ina saciida ciida turaabka weeye aayiba ee daahirka ah dahuurulmuslimi qofka muslimka dahaaradiisi weeye wain lam yajid ilmaa cashra siniin toban sano hadduuna biyo helin taan buu mar alle markuu tukanayo ku booraysani ama janaaba ha noqoto ha qabo ama yani weyse la-aan kaliya ha noqoto uu tayamaya un aclaawataymanku waa wejiga iyo labada gacmood baa ka booraysanaysa khalaas waana tukanaysaa toban sano haddaada biyo heli faidaa wajada almaa biyo markuu helo falyumisahu basharatahu jirkiisa ha ku taabto faina daalika khayru saasaa khayr badan biyaha marka markaad inaad gabaysato waxaa ka khayr badan haddaad biyo helayso taasaa labadu way ku banaanta tanaa khayr badan macnaheedu maaha mar haddaad biyo helayso biyaha isticmaalka waajib weeye marka inaad biyaha isticmaasho maxaa yeelay tayamumka ama booraysigu yani waa yani waa dahaaro yani daruuri ah yani Ah, oo markii biyo la waayo ama cudur kale uu yimaado biyihii isticmaalkoodii u cudurtoobo markaasaa la isti- imaanaya wa qaala maxmuud wuxuu yihi fi xadiidihi ina saciida ayiba wuduu'u lmuslim Ah, riwaayada hore duhuuru muslim ee قال وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين قال ابو عيسى وحر وهكذا روى غير واحد عن عن خالد الحذاب مكوري عن ابي قلابه عن عمر بن بجدان مكوري عن ابي ذر وقد روى هذا الحديث ايوب باوري عن ابي قلابه كوري عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسميه قالوا هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن الجنوب والحائضة قفك الجنابة قبو يقبل ديق قبته إذا لم يجد الماء بيها دي ويان تيمما ويتيمم يان وصلى يا وين تكنيا ويروى عن ابن مسعود وحليوه أنه كان لا يرى التيمم للجنوب قف جنابة قبو ما تيمم كان عبد الله بن مسعود ساسا لقوري وإن لم يجد الماء بيها ويصحي سنن ويروى عنه وحلقه وري أنه رجع عن قولي لكنه كسر لابتي قول كاس مدام كاو كسر لابتي وي فقال وحر يتيمم إذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق أي مدى الرصاص يكون إجمع سنين باب ما جاء في المستحاضة قوانا ديقة كرعة شوان كا مستحاضة وحل إلى ذا قوانا يعني ديقة حيل كامل استاغين واسكسعه muddadii loogu talagalay muddada xaylka waxaa ugu badan shan iyo toban beri baa ugu badan shan iyo tobanka hadduu dhaafo waa cudur buu noqonayaa de waa mustaxaab markaa marka way cibaadadii oo dhan waa laga rabaa marka way iska cibaadaysanaysa قال إمام الترمذي وحوري حدثنا هناد بن نوشك حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة بكوري عن أبيه عن عائشة قالت وحيت رجاءت فاطمة ابنة أبي حبيش فاطمة بنت أبي ابنة أبي حبيش قبل ليلة أي إلى النبي النبي أتمي صلى الله عليه وسلم فقالت وحيت يا رسول الله إني أنا امرأة بانهي أستحاض والله يشبيا ديقوا ما إسكك يشبيا فلا أظهر مطاهر نقني ديقي ما استاقي أفأدعو صلاة صلاة ما كتغى قال وحي النبي قل لا مي inamaa daalika kaagaasu cirqun waa xidid xidid baa go-ay ma aha dhiiggii caadada ahaayee dabeecada ahaayee dumarka ka imaan jira bishiiba mar ku dhici jira ma aha walaysat bilxaydati xaylkii sharciga ahaa ma aha faidaa aqbalat alxaydatu fadaci salaad waidaa adbarat faqsilii canki dama wasalli marka idaa aqbalat alxaydatu waxa weeye dumarku saasoo kale markii cudurkaas uu ku dhaco dhiiggan aan istaagayna shubanka la yidhaahdo qaybay u qaybsamaan marka gabar muctaado ahaydoo dhiig ku dhici jiray garanaysana waktigeedii caadadeedii taqaano bisha waktigu ku dhici jiray iyo maalmuhu dhiig ku jiray taqaano markii waktigii dhiiggu soo qaabilaya la gaaro dhiig uu iska socday dee xilligii uu ku dhici jiray markii la gaaro xoogaa waxay ku arkaysaa calaamad yar siyaasan oo dhiig inuu xoog yeesho badanaya midabkiisibaa xoogaa isbedelaya oo madow buu marka hor xoog buu le wuuna madow yahay wuuna kulul yahay marka dambana uu dhammaanayana wuu daciifaya marka maalmihii uu kuhayn jirayna waa taqaanaa hadduu lix beri kuhayn jiray hadduu toddoba beri kuhayn jiray hadduu ka badan intuu kuhayn jirayna waad garanaysaa marka hadday dhiiggii markuu waktigiisii kugu dhici jiray la gaaro fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarad markay muddadii kuu dhammaato faqsilii canki dama wasalli marka marka ugu horreysa way qabaysani marka wixii ka dambeeyana salaad kastaba way isdhaqdhaqaysaa markaasay weysaysanaysaa oo intay yacni dhar daahira gashato iska dhaqdhaqdo dhiigii iyo meesha dhan iska dhaqdo ayay horey weysada ka boobsinaysa horeyna ka tukani قال أبو معاوية وحي في حديثه وقال توضئي لكل صلاة صلاة لا أركن أويسيس حتى يجيء ذلك الوقت إلا وقت كلا ديك كوكو دعي لقى قال وحيره في الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى وحي حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد وهي من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن مبارك والشافعي أن المصطلح أن المستحاضة كوانا شبنك وكرعي إذا جاوزت أيام أقرائها ديجيدا حيل كوي قرئيga yani duhurigana waa la yidhahdaa dhiiggana waa la yidhahdaa hadda dhiiggaa loo isticmaalaya idaa jaawasad ayaama aqraa'iha dhiigga waktigu hayn jiray hadday dhaafto iqtasalad way qabaysani watawada-a likulli salaatin oo gabadhaas marka wax hayo dhiig muga markaasoo way iska qabaysani way salaad kasta way u weysaysani way iska tukani qur-aankeedii bay akrini zawjkeedii bay la seexan kartaa way soomi cibaadaadka oo dhan baa laga rabaa leanna waxan waa cudur iska daa'ima maaha kii sharciga ahaaye cibaadada mincinaya maaha wey watawada-a likulli salaatin salaad kastay u weysaysanaysa baabu maa jaa ana almustaxaadata gabadha mustaxaadada dhiigu iska soconaya tatawada u weysaysanaya likulli salaat قال إمام الترمذي حول حدثنا قتيبة بن نوشك حدثنا شريك عن أبي اليقدام بكوري عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي قال وحن في المستحاضة قبل الديق اسكس عني مستحاضة ومد الديق أنستاقيني تدعو الصلاة صلاة دي ويكتغيسا ويجوجيني أيام أقرائها مالمها أديق هايو التي تاسو كانت هي تحيض مدحيشو فيها مالمهاس maalmihii ay xayli jir ay xayli jirto dhiiggu ku dhici jiray caadada way taqaanaa marka waktigii markii la gaaro way salaada way ka tegaysaa cibaadada way joojini ya uma taktasilu markaas yani waa dhiig bay qabtaa oo dee salaadii ma tukanayso oo ma soomayso oo zawjkeedii lama seexanayso oo waga uma taktasilu way qabaysani markii maalmihii uu hayn jiray ay dhammaato watatawada-u way weysaysani cinda kulli salaatin watasuumu way soomi watusallii way tukani قال إمام الترمذي وحده حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك نحوه بمعنى قال أبو عيسى وحده هذا حديث قد تفرد به شريك شريك بالك للنقضي عن أبي اليقظان قال وحده وسألت محمدا محمد بن إسماعيل وبخاري أيا ويدي عن هذا الحديث فقلت وحاني عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه عدي بن يعني بن ثابت عن جده بقى جد كيس أووجس مجعيس محل ورجل فلم يعرف محمد اسمه موسى قرن مجعيس وذكرت لمحمد وحنوش هذا قول يحيى بن معين ومحمد بن إسماعيل وبخاري وحنوش قول يحيى بن معين إنه يري أن آه أن اسمه دينار مجعيس دينار بالله فلم يعب به يعني موسى قنعنه إمام بخاري إن إن أبوغاس مقعيس دينار لي هذا وقال أحمد وحو يري وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت هدي قبيسة لكل صلاة هو أحوض لها صلاة كس هدي قبيسة ساسا سيدة ذا البدن وإن تولعت هدي ويسة لكل صلاة أجزاءها وأقديها وإن جمعت هدي كل مسا بين صلاتين بغسل واحد أجزاءها ولما صلاة وكل منها مثلا يعني وجمع سوري أهل إلى ذا yani riwaaya damba yani baabkan damba baa nooga hadlaaye salaadii mid lasoo dibdhigo tii kalena waqtigii yani horey loo dhigo oo waqtigaa lagu tukado taasaa la yidhahdaa wey baabu maa jaa fi lmustaxaadati annaha tajmacu bayna salaatayni biquslin waaxid oo say labada salaa u jamcinaysaa masalan duhurkii bay dib u dhigaysaa yani duhurkii casrka waxba uma dhexeeyo waxaa la yidhaha aakhiru duhri awal lcasri baa la yidhaha soo ma marka labada salaadood oo adaa labaduba oo qalla ahayn oo labaduba adaa la isku xihan karaa qofka casirka awalkiisa tukanayo iyo qofka duhurka aakhirkiisa tukanayo waa isku xihan karaa waa labada salaadood adaa maadaama ay saas tahay jamacu marka waa jamac suuri ah salaad la soo qaaday oo tii kale loo geeyey maya waa jamac suuri aho tanaa dib loo dhigaya aakhiru waqtigeedii iyo salaada kale awalkeedii hal mar ay qabaysanaysaa tanna way tukan salaadana way tukani khalaas labadii salaadoo kale haddana maqribka cishina saas yeeli salaada subaxna hal mar ay u qabaysanaysa حدثنا waxaa noo sheegay qaal imaam الترمذي wuxuu yidhi حدثنا محمد بن بشار ما noo sheegay حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بكوري بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت waxay tihi كنت waxaan ahaaday استحاaضu mid la shubayo dhiiga shubanka igu dhacay حaylة كثيرة شديدة dhiig aada u fara badan shadiidatan oo daran weliba dhiig badan oo aan istaagaynin oo haddana xoog badan weliba dhiig iska socdo waa kaiiro waktigiibuu dhaafay waana shadiido xoog buu u soconaya xataa wax daciifa maaha oo yaryar u imaanay maaha faataytu nabiya sala allahu calay waslm nabiga ayaan u tegay astaftiihi anoo weydiinayo wa ukhbiruhu u sheegay fawajadtuhu waan helay nabiga waxaan ka helay fii beyti ukhtii walaashay gurigeeda walaasheed buu qabay zaynaba binti jaxsh tana xamnata bintu jaxsh baa le marka guri walaashii gurigeedaan ka helay faqultu waxaan yaa rasuul allah innii anugu ustaxaadu waa lay shubaa xaylatan kasiiratan shadiida dhiig xoog badan oo aada u fara badan baa iga socdo famaa ta'murunii fiiha maxaad ii amraysaa faqad manacatnii waxay iga mancisay xayladaas waa dhiiggaa shubanka ah asiyaama iyo wasalaata qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam ancatu laki waxaan kuu tilmaamayaa alkursufa suuf geli dee dhiigga si u joogsado suuf geli fa innahu yudhibu dama dhiig u baabi'iyaa qaalad waxay tihi huwa aktaru min dalik wax suuf celinaya maaha rasuulka ilaahi wax suuf celinayo ma aha waa ka badanya kaas qaala wuxuu yihi nabigu fatalajami hadda mara isku xirde lijaamka soo waxaa la yidhahdaa xakamaha faraska afka loo geliya soo maa bahalka afkiisa wax ku xirde inta wax geli qaalad waxay tihi huwa akharu min dalik wax lagu qabtay marayna intii la gooyay wax saas loogu qabtayna ma celinayo qaala wuxuu yihi nabigu fattakhidii thawban haddaba maro gaara u sameeyo maro gaarahu markuu dhiigga ku hayo un aad gaar xidho qaala waxay tihi huwa akharu min dalik maradii xataa wuu dhaafaya dhulka laga yaaba inuu gaaro inamaa ahuju hajan inamaa ahuju waan shumayaa hajan shubitaan waa dhiig iska burqanaya faqaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam sa'aamuriki waxaan ku amrayaa biamrayni laba arin ayuhumaa koodii biamrayni baan ku amrayaa ayahimaa koodii sanacti aada samayso ajzaa cankii wuu kaa gudaya laba amar baan ku amrayaa yani ayihimaa biayihimaa koodii sanacti aada samayso ajzaa cankii wuu kaa gudaya fain qawiyti calayhimaa labaduba haddaad yeeshana fa anti aclamu adaa is ogda haddaa awoodi karto labaduba haddaad yeesha faqaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam inamaa hiya rakdatun min ashaydaan inamaa hiya dhiiganu waa rakdatun weye waa yacni waa dhufasho weeye taabasho asiibid weye uu ku asiibay oo min ashaydaani ka ah shaydaanka xidid buu ku dhuftay markaasuu dhiiggu fakanaya ee fataxayadii sittata ayaamin aw sabcata ayaamin fii cilmi illaahi fataxayadii xayl iska dhig inaad dhiig qabta iska dhig sittata ayaamin lix maalmood ow sabcata ayaamin toddoba maalmood waa sida haweenka qaalibkooda soomaa dhiigga qaalibkiisa lix beri ama toddoba beri maahe lix beri waxaad iska dhigtaa gabar xayl qabta iska dhig fii cilmi illaahi ilaahay ag marka markay kuu dhammaato toddobada maalmood sumaqtasilii qabayso fa idaa ra-ayti markaad aragto canki xag annaki adigu qad dahurta inaad daahir noqotay wastanqa'ti aada nadiif noqotay fasallii tuko arbacan wa cishriina leyla aw alaaan wa cishriina leyla haddaad lix beri ka dhigatay xaylkana afar iyo labaatan maalmood tuko haddaad toddoba beri ka dhigatayna saddex yani saddex iyo labaatan maalmood yani bisha inta ka dhimana way tuko markaas macnaha leylatan waa ayaamaha afar iy labaatan habeen iyo maalmahoodii iyo saddex labaatan habeen iyo maalmahoodi intaad yani waa iska tukanaysaa dhiig wuu soconayaa laakiin waa iska tukanaysaa wasuumii soom wasallii tuko fa ina daalika kaasu yujzi'uki horta wuu ku gudayaa wakadaalika ka fafcali wakadaaliki sidaasun fafcali samee kamaa taxiidu nisaa'u sida haweenku bishow mar uu dhiigga ugu dhaco wa kamaa yadhurna say u daahir noqdaan limiiqaati xaydihinna dhiigooda waqtigooda markuu dhammaado iyo waduhurihina waqtigooda sida haween kale maad la mid tahayo markuu lix beri ood joogtaba ama toddoba markaad joogtaba mar uun qabayso markaas iska wada cibaadadaani marka taa waa xukunka dhiiggan iska soconayo toddobadaa maalmood ama lixdaa maalmood bay dhiig isku qadaraysaa inta kale waa dhiig iska xanuunahoo iska soconaya siday marka samaynaysaa toddobada beri markay ka qabaysato ama lixda beri markay ka qabaysato wixii ka dambeeyo dhiigguna iska soconaya maxay samaynaysaa fain qawiyti haddaad awoodo calaa an tu-akhiri aduhra duhurka inaad dib u dhigto watucajili alcasra casrkana aada soo yardadejiso oo marka waa jamca suuri ah salaadii duhurna waxaa laga tukanaya aakhiru waqti casrkana waxay ka tukanaysaa awal waqti marka duhurka dib u dhig casrkana soo dadeji uma takhtasilina waad qabaysanaysaa xiina tadhuriina markaad dahaaro qaadanayso wa tusallina waad tukanaysaa aduhra walcasra jamiican labadii salaadood baad midba gaarkeeda u tukanaysaa duhrigaasaadna ku tukanaysaa uma tuakhiriina almaqriba maqribkii baad gadaal u dhigi watucajiliina cisha haddana cishihiina waad soo dadejin uma takhtasiliina waad qabaysani watajmaciina bayna salaatayni baad kulmini fafcalii yeel fafcalii sidaas yeel wataktasiliina waad qabaysani maca subxi watusaliina salaada subaxna waad u qabaysani waad tukani wakadaaliki fafcalii saa samee wasuumii soom in qawiyti haddaad awoodo calaa dalik faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi wahwa acjabu lamrayni ilay oo labada amar waa maxay inay uun hal mar intay qabaysato wixii ka dambeeya salaaddii la arkaba u weysaysato iyo labadii salaadihii in labadii salaadoodba intay isku darto oo duhurka dib u dhigto iyo maqribka salaad yacni casirka iyo cishaan ay horey usoo erdejiso inay markaa hal qabays iyo hal weyso ay markaa ku tukato salaada subaxna keligeed u qabaysato waa mid iyo inay salaad la arka u weysaysato qabayska iska dhaafto salaad la arka mid hal mar qabaysato salaad la arka u weysaysato labada arrimoodba waad yeeli kartaa laakiin kan la salaadaha la isku darayo la qabaysanayo waa huwa acjabu amrayni ilay kaasaa ila wanaagsan buu nabigu leeyahay haddaad awoodi karto qaal abu ciisa wuxuu yidhi hada xadiidun xasanu saxiix wa rawaahu waxaa wariyay cabdullaahi cubaydullaahi ibnu cumar ibnu camar arraqiyu وابن جريج باوري وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل بكوري عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة قال وحل وسألت محمد ما وإذا عدل هذا الحديث إمام الترمذي وحول إياه حديث كان محاسس علي إمام بخاري فقال وحجر هو حديث حسن وحديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أحمد الحوري وإسحاق في المستحاضة إذا كان تعرف حيلها هذا قرنيس بإقبال الدم وإدباره ليجد وقته كل عاي وهر ليه هي مركو جاي هذا قرنيس فإقباله يكون أسود ليج مركو وهر ليه هي أو بلو جاي هي حب نولي ونمدوية حاجة مدوبة كجر وإدباره مركو إد يعني يعني إدبار مركو تجانا أصيد أمان ربنا أن يتغير إنه دور سوما إلى الصفرة واحد ضعيفة وحنغنية صفرة boora boora yani khafiifuu noqonaya guduudkii badnaabaa khafiif noqonaya falxukmu lahaa xukumku waxaa weeye calaa xadiidi faadimata binta abi xubaysh oo dee manaa maalmihii dhiigu haynaya way ka qabaysanaysaa salaad la arka way weysaysanaysaa wain kaanat ilmustaxaadatu lahaa ayaamun macruufa qabla an tustaxaada fainahaa tadacu way ka tegaysaa asalaata ayaama aqraa'iha maalmaha uu dhiig waayo uma takhtasilu way qabaysaa watatawada-u way weysaysana likuli salaatin watusalli waida istamara biha damu dhiiggii waa daa'im walam yakun lahaa ayaamun macruufa dhiig maalmihii uu dhiigu ku dhici jirayna ma taqaano walam tacrif ilxayda ma garanaysa biiqbaali dami waidbaarihi falxukmu lahaa calaa xadiidi xamlata bin jaxshin oo inay markii labadii salaadoodba qabaysato oo weysato markaasaa isku darto kaasaa fiican sidaasaa wanaagsan imaam axmed saasuu le wakadalika qaala abu cubaydin وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك dhiigu daa'im buu ahaa kowgii horay aragtayba sidaasu ku daa'imay fa innahaa tadacu salaata maa baynaha wa bayna hamsata cashara yowman kowga u horeeya way fiirinaysaa gabadha hadduu dhiiggu ku bilowdo oo waktigii oo taqaanayna markaa uu yani ilaa shan iyo toban beri dhiigga xaylku kama badnee ilaa shan iyo toban beri bay sugaysaa shan iyo toban beri hadduu dhaafo waa jiro fa idaa dahura hadday daahir noqoto fii khamsata cashara yowman aw qabla dalika fa inahaa ayaamu xaydin waa xayd markaa فإذا رأت الدم ديك هذا أركت أكثر من 15 يوما فإنها تقضي ويقلين صلاة 14 يوما يعني شن يتوكل بري أفر يتوكل بري شن يتوكل بري وكل يتوكني ثم تدعو صلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى وحيد واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره ديك انتابة أو بدن انتابة أو ير أهل العلم هو يسكو خلافان فقال بعض أهل العلم وحيد هذا أقل الحيض ثلاثة saddex beri baa ugu yar wa aksaruhu cashara toban berri ugu badan tahay wa huwa qowlu sufyaan athawriyi wa ahli lkuufa yani xanafiyiintani saasay qabaan wa bihi yaakudu ibnu mubaarak cabdullahi ibnu mubaarak waruwiya canhu khilaaf waruwiya canhu waxaa kaloo laga wariyay khilaafa hada وقال بعض أهل العلم وحي إلى منهم عطاء بن أبي الرواح باكمدة أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد يعني سيدا قوام وين شن iyo toban beri baa ugu badan yani yowmiya waleylana waa ugu yarta afar laatan sac baa ugu yar kaasa ugu yar baabu ma jaa fi lmustaxaadati wasala allahu wasala ala sayidina